marka laga yimaado jubbaland iyo waxaa waxaa dawladda hortaagnaa oo ciidanka dawladda diiday inay u k ka soo baxaan oo bacaha ay ku saxaroodaan waxa sababay waa nimanka la yidhaahdo hawraarsame hawraarsamena waxaa la ogaaday sannadkan inay yihiin niman cudud leh oo gobolka awood ku leh waana sababta keentay in maanta xildhibaankii hawraarsame iyo iyo janankii hawraarsame inta muqdisho loo doono in dawladdu laba diyaaradood ay maanta u soo shidaaliso xildhibaankii hawraarsame iyo ninkaa la yidhaahdo iyo janankii hawraarsame in la keeno xeeyuubkay oo laga codsado in hawraarsame ay dawladda ka hor wareegaan ciidanka dawladda ay hortaagan yihiin sababta maanta keentay shalay baan idiin sheegayoo ciidamadaas ciidanka ugu badanoo meesha ka dagaalamayo iyo cududda maanta jubbaland ay ku faanayso oo ay dawladda ku hortaagan tahay waa ciidanka hawraarsame